في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa labiyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam oo ku dhawaaqay inay yeesheen amiir cusub waa kuma hogaamiyahaas waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan kelimad toddobaadkan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee al-andalus qodobada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah mid ka mid ah culimmada mujaahidiinta ee ku sugan saaxaadka jihaadka oo maqaal ka qoray difaaca rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo waddada ugu habboon ee lagu difaaci karo sharafkiisa waxaad maqli doontaan warbixin ku aadan maqaalkaas muhiimka ah sidoo kale waxaad barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan kulan dhex maray maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin iyo maamulka aalu sacuud ee ka arrimiya dhulka xarameynka halkuu ka dhacay kulankaas maxaana looga hadlay warbixin ku aadan ayaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale maqli doontaan hogaamiye ka tirsan mucaaradka dalka suudaan oo ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta waa kuma hogaamiyahaas warbixin ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynihii hore ee dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud oo ugu baaqay dowladda maraykanka inaanay ciidamadeeda kala bixin soomaaliya arrinkaas oo uu sheegay inuu dhiirigelin u yahay mujaahidiinta maqaal uu qoray xasan sheekh maxmuud warbixin ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam ayaa bile kadib waxay ku dhawaaqeen inay yeesheen amiir cusub oo bedela asheykh abi muscab cabdilwaduud oo uu faransiisku ku dilay qaybo ka mid a dalka maali warbixin ku aadan kelimad toddobaadkan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee al-andalus waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir kadib dhowr bilood oo aada loo wada sugayey waxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam ku dhawaaqeen in ay yeesheen hogaamiye cusub iyo amiir bedela sheekh abuu muscab cabdilwaduud hogaamiyihii hore ee mujaahidiinta mu'asasada warbaahineed ee al andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo hogaamiye ka tirsan mujaahidiinta oo lagu magacaabo sheekh qutayba abuu nucmaan ashanqiidi kelimadan oo ciwaan looga dhigay fabidaalika falyafraxu ayuu ku sheegay hogaamiyahan in mujaahidiintu yeesheen amiir cusub oo bedela sheekh abuu muscab cabdilwaduud qaybaha hore ee kelimadiisa wuxuu sheekh qutaybe kaga hadlay taariikhda iyo siirada hogaamiyihii ku baxay gacanta faransiiska iyo maraykanka ee sheekh abuu muscab cabdilwaduud wuxuuna sheegay in uu ahaa nafti hore cimrigiisa ku dhammaystay jihaadka ولقد كان من أحدث من قدم نفسه فداء لهذا الدين واستشهد في معركة بطولية مع رأسي qofkii ugu dambeeyey ee naftiisa u horay isagoo ku furanaya diintan kuna shahiiday dagaal halyeynimo oo uu la galay madaxyaweynta kufriga ee maraykanka iyo faransiiska waxaa ka mid ahaa amiirkeenna halyeyga ahaa ee sheekh abi muscab cabdilwaduud iyo walaalihiisa baariyaasha ahaa ee cabdilxamiid abu cabdilkariim iyo anas dhammaantood alleh u naxariistee abuu muscab sow ma ahan wuu ka caansan yahay in la tacriifiyo oo la sheegsheego wuxuu da'da tan ugu wanaagsan iyo dhallinyarnimadiisa ku bixiyey isagoo ah mujaahid ku jihaadaya waddada allah casa wajalla ilaa gebagabada noloshaas ay noqotay mid ku soo dhex idlaata walaalihiisa iyo iskartiisa jamaacada nusratul islaam walmuslimiin alleh u heliye e isagoo kala qaybgelaya dagaaladooda iyo nabadgelyadooda ilaa uu allah kala kulmay isagoo sharfoon الله تعالى حتى كانت خاتمة تلك الحياة بين إخوانه وجنوده في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نصرهم الله يشاركهم سلمهم وحربهم حتى لقي الله عزيزا كريما فتى كان فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا دين وخلق wuxuu ku astaysnaa diin iyo dabeecad tawaaduc iyo halyeynimo xishood iyo ballan oofin suhdi iyo dulmidiidnimo wuxuuna ahaa qof xifdisan kitaabka allah casa wajalla له ماضي العزيمة كالحسام المقصلي golaha shuurada ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhrib islaam ayaa wada tashiyo ballaaran oo ay sameeyeen kadib waxay isku waafaqeen in amiir laga dhigo sheekh abuu cubayd ah al canaabi oo horey uga mid ahaa mas-uuliyiinta sarsare ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam أمتنا الغالية بعد استشهاد الشيخ أبي مصعب رحمه الله وبعد ummaddeena qaaliga ah ka gadaal markii uu shahiiday sheekh abi muscab cabdilwaduud waxaan samaynay wadatashi ballaaran oo aan ku raadinayno qof bedela sheekha waxaana wadatashigaas ka soo baxay inaan u doorannay sheekha mujaahidka ah ee yasiid mibraad loona yaqaano abi cubayda yuusuf alcannaabi inuu noqdo amiirka mujaahidiinta alqaacida ee maqhrib alislaam sheekh abi cubayd alcannaabi wuxuu ku soo biray jihaadka sanadkii kun afar boqol saddex iyo tobankii hijriyada markii uu soo dhammeeyey waxbarashadiisa heerka jaamacadeed isagoo shahaadada laysansi ka soo qaatay culuumta dhaqaalaha waxaana allah u weydiinaynaa inuu ugu kaalmeeyo hawsha kuna toosiyo xaqa islamarkaana waafajiyo khayr weliba الله تعالى أن يعينه ويسدده ويوفقه لكل خير kelimadan oo la daawan karo in ka badan labaatan daqiiqo wuxuu hogaamiyey sheekh qutayba abunucmaan ashanqiidi ku soo hadal qaaday tallaabadii maxaabiis isdhaafsiga ahayd ee ay mujaahidiinta alqaacida ku soo xoreeyeen in ka badan laba boqol oo maxbuus oo u xiraayay dowladda maali wuxuuna tallaabadan ku tilmaamay sheikhu gallad iyo wanaag oo allaah siiyey mujaahidiinta أمتنا المجاهدة ولا يزال المجاهدون من ummaddeena mujaahidada ah mujaahidiintu kama zuulin inay u dhexeeyaan guul iyo guul kale iyadoo weliba ay jiraan dhagarro shirqoole iyo imtixaanaad guulihii ugu dambeeyey ee wallaah ku manaystay mujaahidiintana waxay ahayd in xabsiyada murtadiinta xukuumadda bamaako ka soo bixiyeen in ka badan laba boqol oo maxbuus oo ka soo jeeda waddamo kala duwan iyo jinsiyadaha kala gedisan iyadoo taas beddelkeedana dhinaceena aan sii daynay laba maxbuus رهينتين. فكم من مليك قد شددنا إيساره وكم من أسير من شق الأسر أطلقنا فلله الحمد allah ayay mahad iyo galladba u sugnaatay قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونسأل الله تعالى أن waxaan allah weydiisanaynaa in farxadda uu inoogu taam yeelo inay xabsiyada ka soo baxaan dhammaan maxaabiista muslimiinta isaga ayaa arrinkaas awoodee annaguna ma lihin wax awood iyo xeelatoona إلا بالله العلي العظيم dowladda faransiiska oo aad uga xumaatay tallaabada lagu sii daayay mujaahidiinta boqolaalka gaaraysa dareemaysana in iyadoo loo ogol roonaaday heshiiska ayaa isku dayday inay ku kacdo tillaabo weliba ah oo ay ku carqaladayn karto heshiiska waxaana ka mid ahaa iskuday weerar oo sabab u noqday inay geeriyooto haweenay maxbuusad ah oo ay gacanta ku hayeen mujaahidiinta kana soo jeeda waddanka switzerlan asheekh quteyba ayaa mas-uuliyadda dilka haweenaydaas waxa uu dusha kaga tuuray dowladda faransiiska oo qaaday tillaabo qariska xornimo ah oo ay ku soo weerartay mujaahidiinta هذا وقد ظل الصليبيون الفرنسيون الغدارون وال- waxay faransiiska dhagarta badan isku dayeen ilaa maalmihii ugu dambeeyey ee maxaabiis iswadaarsiga dhacayay inay ku kacaan dhagar iyo ballanburin waxaana iskudayadaas ka mid ahaa iskudaygii fashilmay ee dhaliyey geerida haweenaydii ka soo jeeday switzerlan ee aan gacanta ku haynay laakiin allah mahad iyo dhammaan iskudayadaas waxay ku soo afjarmeen fashil فضله باءت بالفشل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وهذه مناسبة munaasabaddan waxaan shacabka switzerlan iyo dowladdiisa ugu sheegaynaa in walaalahooda faransiiska ay mas-uul ka ahaayeen si guud soo afjaridda malafka maxbuusadii aan gacanta idinkaga haynay kadibna aad idinku mas-uul ka tihiin iska dabawareegga aad samayseen darteed بكم بتلك الطريقة ثم تماطلكم وعدم جدكم في الموضوع
qaybaha dambe ee kelimada muhiimka ah ee ay baahisay mu'asasada al andalus oo uuna jeedinayo hogaamiye sheekh qutayba ashanqiidi wuxa uu fariin ugu diray muslimiinta caalamka gaar ahaan kuwa maqhribul islaam wuxuuna ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan oo ay ka qayb qaataan dagaalka jihaadka ah ee ka soconaya caalamka islaamka وفي الختام أمتنا المباركة في كل مكان gebagabadii ummaddeena barakaysan ee joogta daafaha caalamka gaar ahaan muslimiinta maqhribul islaam waxaan idinku leeyahay anigoo ka hadlaya shahaadada iyo guusha oo ah labada qorshe ee uu leeyahay jihaadka waxaad ogaataan inaydaan meel ku lahayn adduunka ilaa waxaad ku heshaan jihaadka mooye الشمس إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى اعلموا أنه لا مكان لكم تحت الشمس إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى ولم يحم دينا مستباحا حريمه من المعتدي إلا القنا والقنابل وفتيان صدق صابرون لربهم يحامون عنه وهو عنهم يناضل يحشون حومات الوغى بنفوسهم إذا هابها الثبت المحش المباسل ألا يا لأنصار الإله لدينه إلى ما التواني منكم والتخاذل وإنكم إن تنصروه يكن لكم نصيرا ألا نعم النصير المجادل وإنكم إن تنصروه نصرتم لعمري فلا عجز ولا هو خاذل فاستجيبوا أجيب ولا ليال باقى الله استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب bishii rabadaan ee sanadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada ayaa howlgal wadajir ah oo faransiiska iyo maraykanku fuliyeen oo ka dhacay xuduudbeenaadka aljeeriya iyo maali waxaa lagu dilay asheekh abu muscab cabdulwaduud iyo tiro mujaahidiin ah oo la socotay
رحل الكريم عن العيون والغار
وسنواصل مسيرة البذل والتضحية والعطاء وسنستميت إلى آخر قطرة من دمائنا في قتالكم وجهادكم رد عن
ليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad weli dhegaysanaysaan mid ka mid a culimmada mujaahidiinta ee ku sugan saaxada shaam ayaa maqaal ka qoray difaaca rasuulka sala allahu calayhi wasalem wuxuuna maqaalka kusoo gudbinayaa waddada ugu saxan ee lagu difaaci karo rasuulka sala allahu calayhi wasalem haddaba warbixin ku aadan maqaalkan uu qoray asheykh saamil cureydi waxaa soo gudbinaya abuubakar ibraahim geeddi كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الأنام لشوقه صلوا عليه وآله
hadalka fudud ee ka hadlaya waajibnimada in rasuulka sala allahu calayhi wasallam loogu hiiliyo in qooraha la gooyo lana nooleeyo waajibka argagaxgelinta waa maqaal uu qoray sheekh saamil curaydi oo ka mid a culimmada mujaahidiinta shaam kaasoo ay baahisay mu'asasada shaam uribaad ee ku hadasha afka jamaacada xuraasuddiin warqadahan waxaan ku qorayaa hadal sahlan oo fudud kaasoo aan guud ahaan muslimiinta caalamka kala hadlayo waajibnimada in loo hiiliyo rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyadoo la dilayo qofkii caayay ee ku jeesjeesay iyo sidoo kale inay waajib tahay in la nooleeyo fariidada argagaxgelinta oo ahayd sifaadkii ugu muuqday ay lahaayeen saxaabada radiallaahu canhum ayaa lagu bilaabay maqaalka uu qoray sheekh saami al curaydi oo ka mida culimmada mujaahidiinta shaam wuxuu sheekhu ku sheegayaa maqaalka uu qoray in aflagaadada rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo in lagu jeesjeeso ay soo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyey iyadoo ay ku kacayaan qaybaha kala duwan ee dowladaha reer galbeedka iyo xitaa yahuudda mowduuca aan ka hadlaya waa mid ka mida mowduucyada aadka loogu baahida badan yahay ka gadaal markii maalinba maalinta ka dambaysay aad u sii kordhayso jeesjeeska loo geysanayo rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaana arrinkaas mar ku kacaya dowladaha saliibka marna waxaa ku kacaya dowladaha carbeed halka marmarna ay ku kacayaan yahuudda arrintan kuma koobno faransiiska oo maanta ah iyo denmark iyo yahuudda oo ka sii horreeyey waxaa muuqanaysa in howshan ay tahay shirqool weyn oo ku socdo qorshe degsan laguna doonayo in qofka muslimkaah looga siibo diintiisa laguna dilo ruuxda wax iska caabinta iyo qiirada ee ku jirta qofka muslimka ah si ay u fududaato in la xukumo oo gacanta lagu hayo isaga shacaa'irtiisa iyo muqadasaadkiisa waana qorshaha ay wataan sahyusaliibiyadda mucaasirka ah ayuu yidhi sheekh saami al curaydi waajibka saaran culimmada muslimiinta dalabatulcilmiga iyo qof kasta oo muslim ah ayuu sheekh saami al curaydi uga hadlay maqaalkiisa cusub ee uu qoray wuxuuna sheegayaa in loo baahan yahay in qof weliba uu qaado tallaabada uu awoodo si loo difaaco rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa waajib ku ah culimmada muslixiinta ducaadda dalabatulcilmiga iyo qof weliba oo muslim ah inuu u istaago kahortagga munkarkan weyn iyadoo qof weliba uu adeegsanayo wasiilooyinka sharciga ah ee uu awoodo qofkii gacantiisa uga hortegi kara ha sameeyo kii afkiisa ku caabin kara ha sameeyo qofkii awooda inuu si guud u qaadaco badeecadaha dowladahaasna ha sameeyo imaamu muslim wuxuu wariyey in abi saciid alkhudri uu ka wariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi qofkii munkar arka ha ku suuliyo gacantiisa qofkii awoodi waayana ha ku suuliyo carabkiisa haddii uu awoodi waayana qalbiga ha ka naco kaas ayaa ah iimaanka midka ugu daciifsan waxaan arkay inay lama huraan tahay in la baraaruujiyo waajibnimada in rasuulka sala allahu calayhi wasalam loogu aarguda in la jaro qooraha lana nooleeyo fariidada argagaxgelinta ahmiyadda ay u leedahay awgeed inay baaciso mujrimiintan xilli weliba ay dadkoo idil ay ku mashquuleen ka hadalka muhiimadda in si dhaqaale ahaan ah loo qaadaco cadowga iyo saamaynta ay arrinkaas ku leedahay in loogu aargudo rasuulka sala allahu calayhi wasalam annagu waxaan garab taagannahay in cadowga la qaadaco badeecadihiisa iyo xitaa tallaabo weliba oo loogu hiilinayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin ma habboona inaan ku ekaysanno oo keliya qaadacaadda balse waxaa waajib nagu ah inaan muslimiinta u caddayno waajibnimada in rasuulka sala allahu calayhi wasalam loogu aargudo waddo kasta oo mashruuc ah waxaana ugu weyn in la jaro qooraha cadowga oo la argagaxgeliyo sidaba ay sameeyeen saxaabada radiallaahu canhum ayuu yidhi sheekh saami al curaydi wuxuu maqaalkiisa uu kaga hadlayo waajibnimada in la difaaco rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku soo qaadanaya qisaska qaabkii loo dilay kacab binu ashraf iyo abiraafic oo labadaba ahaa yahuud caadaysatay dhibaataynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana markaas kadib uu sheekhu leeyahay labadan xadiid ee saxiixa ah waxay si cad u muujinayaan in la dilayo si qarsoodi ahna loo beegsanayo qof weliba oo dhiba rasuulka sala allahu calayhi wasalam xitaa haddii uu ahaado qofkaas mid ballan ay kula jiraan muslimiinta xadiidka hore wuxuu rasuulkeenna sharafta badan yidhi yaa iga qabanaya kacab binul ashraf wuxuu dhibay alle iyo rasuulkiisa waxaa istaagay moxamed bin maslama wuxuuna yidhi rasuulkii allow ma jeceshahay inaan dilo rasuulka sala allahu calayhi wasalam haa ayuu yidhi xadiidka labaadna wuxuu caddaynayaa in rasuulka sala allahu calayhi wasalam koox ansaarah uu u diray inay soo dilaan abiraafic alyahuudi maadaama uu dhibi jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana xadiidka ku yimiday sida tan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu rag ansaarahu u amiir uga dhigay cabdullaahi ibnu catiiq u diray abiraafic alyahuudi oo dhibi jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam alxaafid ibnu xajar raximahullah wuxuu fatxulbaariga ku yidhi xadiidka waxaa ku sugan inay bannaan tahay in la dilo kuwa dhibaatadoodu xeel dheeraatay ee gaalada ka mid ah abuu raaficna wuxuu colaad la xirtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo dadka ku kulminaya la dagaalanka rasuulka marka laga soo tago adilada ka sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee lagu soo gudbiyey maqaalka wuxuu sheekh saami al curaydi soo guurinayaa ijmaaca culimmada muslimiinta ee ku aadan in dhiig loogu argudo rasuulka sala allahu calayhi wasalam allaha u naxariistee sheekhul islaam wuxuu kitaabkiisa asaarimulmasluul calaa shaatimi rasuul ku leeyahay mas'alada koowaad waxay tahay qofkii caaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ha ahaado qof markii hore muslim ahaa ama qof gaal ah waxaa waajib ah in la dilo ibnu mundirna wuxuu leeyahay guud ahaan culimmadu waxay isku waafaqeen in xadka qofka caaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yahay dil arrinkaas culimmada qabtana waxaa ka mid ah imaamu maalik aleyth imaamu axmed iyo isxaaq waana madhabka shaaficiyada adiladan iyo hadallada ahlucilmiga aan soo guurinnay waxay si cad u muujinayaan inay waajib tahay in rasuulka sala allahu calayhi wasalam loogu aargudo in la dilo qofkii caayo oo dhiba culimmaduna horey iyo haddaba waxay arrinkan ka qoreen kutub iyo rasaa'il kutubta ugu caansan uguna ballaaran ee mowduucan soo guurisay waxaa ka mid ah kitaabka asaarimulmasluul calaa shaatimi rasuul oo uu qoray sheekhulislaam ibnu teymiya ee qofkii doonaya in masaladan uu si ballaaran u arko tafaasiisha xukunkana u diraaseeyo ha ku laabto kitaabkaas ayuu ku yidhi sheekh saamil curaydi maqaalka uu ka qoray difaaca rasuulka sala allahu calayhi wasalam muslimiintana ugu boorinayay inay rasuulka u argudaan dowladda faransiiska ayaa horboodaysa ololaha ballaaran ee reer galbeedku wararka iyo duulaanka ugu soo qaadeen sharafta iyo karaamada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana madaxweynaha dalkan uu marar badan shaaca ka qaaday inaysan dowladdiisu joojin doonin aflagaadada iyo sawirada jeesjeeska ah ee lagu aflagaadaynayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam muslimiinta caalamka oo ka dhiidhinaya tacad diga faransiiska ayaa dhigay bannaanbaxyo ballaaran oo ay ku difaacayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyagoo dhinaca kale qaadacay badeecadaha ka yimaada waddanka faransiiska balse bandiradda uu baratanka u argudidda rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa wada dhallinyaro muslimiin ah oo gudaha dalka faransiiska ka fuliyey weeraro dhiig lagu daadiyey oo loogu argudayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana raggaas ugu caansan cabdulaahi shiishaani oo gowracay macalin faransiis ah oo ardaydiisa u soo bandhigay sawirro jeesjees ah uu wargeyska shaarle hebdo ku aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam
بخلقه أبكى الأنام لشوقه صلوا عليه وآله يهدي المحب لربه يدعو لنا من قلبه يشتاقنا في صحبه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
للسود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad weli maqlaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa toddobaadkan kulan ayaa dhex maray ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda benyamin netanyahu iyo dhexal sugaha maamulka aalu sacuud moxamed bin salmaan tallaabadan oo u muuqata mid lagu doonayo in maamulka aalu sacuud uu ku raaco kolonyada caadiyeynta xiriirka ay dowladaha khaliijka la leeyihiin maamulka yahuudda ee xooga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin warbixin ku aadan qodobkan mahad cubayd ayaa soo jeedinaya waxaa maalinba maalinta ka dambaysa bannaanka u soo baxaya wejiga dhabta ah ee maamulka ala sacuud ee ka arrimiya dhulka xarameynka kaasoo qaadaya tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee uu heshiis muuqda kula gelayo maamulka yahuudda ee xooga ku haysta dhulka muslimka ah ee falastiin toddobaadkan wuxuu kulan qarsoodi ah qaybo ka mid ah dhulka uu ka taliyo maamulka ala sacuud ku dhex maray dhexal sugaha maamulka ala sacuud moxamed binu salmaan iyo ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda benyamin netanyahu iyo taliyihiisa sirdoonka kohin kulankan waxaa garwadeyn ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka meeg bombiyo waxaana uu ka dhacay magaalada niyom ee uu moxamed binu salmaan ka dhisayo qaybo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo taas oo ugu talagalay inay noqoto magaalo dalxiis oo ay usoo tumasho tagaan reer galbeedka iyo muwaadiniintooda safarka netanyahu ayaa aad loo qariyey waxaana ay soo gaareen magaalada niyoom wakhti habeen ah sida ay ku warramayaan ilo xog ogaal ah iyadoona kulanku socday ugu yaraan saddex saacadood oo kaamil ah weliid al cumari oo ah weriye u dhashay dalka falastiin arrimaha siyaasaddana ka hadla ayaa sheegaya in ajendaha ay ka wada hadleen moxamed binu salmaan iyo netanyahu uu qayb ka yahay oo keliya qorshaha ay dowladaha khaliijku ku caadiyeynayaan xiriirka maamulka yahuudda ee xoogga ku heesta dhulka muslimka ah ee falastiin wuxuuna sheegayaa weliid in netanyahu qorshaha safarkiisa uusan xitaa ku wargelin wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga cidda og oo keliyana ay ahayd taliyaha sirdoonka ee yahuudda اولا الاذاعه الرسميه الاسرائيليه نسبت معلوماتها الى مسؤول كبير في رئاسه الوزراء الاسرائيليه وغالبا عندما idaacadda yahuudda waxay warkeeda ka soo xigatay mas-uul weyn oo ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka yahuudda inta badanna marka warar noocan oo kale ah loo tiiriyo mas-uul weyn oo ka tirsan maamulka yahuudda wuxuu noqdaa ra-iisul wasaare benyamin netanyahu marka labaad ilaalada milatariga yahuudda way ogolaatay in la faafiyo warkan waxaana jira tafaasiil dhammaystiran oo laga bixiyey safarka sida diyaaradda qaaday wafdiga cidda iska leh xilliga ay gaartay halkii ay rabtay iyo xitaa dadkii saarnaa arrinkaasna wuxuu adkeynayaa in warka ay baahiyeen warbaahinta yahuudda uu run yahay dhinaca kale yuhuudda waxaa ka codsaday ra-iisul wasaaraha maamulkaas benyamin netanyahu iyo taliyaha sirdoonka muusaad waxaana xusid mudan in netanyahu safarkiisa xitaa aanu ku wargelin wasiirkiisa gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda taasi oo muujinaysa sida loo qariyay howshan uu isagu sameeyey dhinaca kale maamulka aali sacuudna waxaa ka socday maxamed bin salmaan iyo wasiirka arrimaha dibadda waxaa sidoo kale goobjoog ah wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo mowduuca laga wada hadlay ma cadda hase ahaatee wuxuu uun ku dabafaylayaa howsha caadiyeenta xiriirka maamulada carbeed iyo yahuudda waxaana muuqanaysa in wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo uu doonaya in riyaad iyo talaabiib ay yeeshaan heshiis toos ah ka hor inta uusan dhammaan wakhtiga donald trump الرياض وتل ابيب في الفتره المتبقيه من ولايه الرئيس آه، ترامب maamulka yahuudda wuxuu dhankiisa si rasmi ah u xaqiijiyey in netanyahu uu kulan gaar ah oo qarsoodi ah qaybo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka ala sacuud kula yeeshay dhaxal sugaha maamulkaas ee moxamed binu salmaan waxayse ka gaabsadeen yahuuddu inay ka warbixiyaan qodobada ay ka wada hadleen labada dhinac wasiiro iyo saraakiil ka tirsan maamulka yahuudda oo la hadlay warbaahinta maamulkaas ayaa dhammaantood waxay ka markaati kaceen in uu jiro kulankan iyagoona arrinkaas ku tilmaamay guul hor leh oo ay gaareen waxa ay ku tilmaameen nabadda oo ay ula jeedaan in waddamada muslimiinta looga aqoonsado in ay iyagu leeyihiin dhulka falastiin maamulka ala sacuud oo aan ka gambanin warka xaqiiqada ka fog sidaba ay horay u inkireen inay iyagu dileen weriye jamaal khaashuuqji ayay si taas la mid ah waxay u inkireen kulankan ay yeesheen netanyahu iyo bin salmaan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka ala sacuud ayaa shaaca ka qaaday inuusan jirin wax kulan ah oo ay la qaateen ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda balse dhinacooda ay diyaar u yihiin in ay heshiis buuxa la gaaraan maamulka yahuudda haddiiba la damaanad qaadayo waxa ay ku sheegeen xuquuqda falastiiniyiinta muxallil lagu magacaabo moxamed asharqaawi oo wax ka dhiga jaamacado ku yaala dalka maraykanka ayaa ku tilmaamay hadalka beeninta ah ee maamulka ala sacuud ka soo yeeray mid ay ku ilaashanayaan sida uu hadalka u dhigay sumcaddooda kulankanna uu yahay mid xaqiiqo ah oo dhacay آه، و- آه، ليس واضحا فيما اذا له علاقه باجتماع العشرين هو له علاقه اكثر بالمهمه التي قام بها ma ahan wax cad in kulankan uu xiriir la leeyahay shirka dowladaha g labaatan balse wuxuu xiriir la leeyahay howsha uu u qalab qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo oo ay ilo badan oo xogogaal ah sheegayaan in safarka uu ku tegay waddamada dhaca yurub iyo bariga dhexe uu qayb ka ahaa suuqgeynta mashruuciisa ee ka dhigan in uu noqon karo musharaxa macquulka ah ee jamhuuriga ku matali doono doorashooyinka afar sano kadib ka dhacaya maraykanka bombeyo iyo taram waa labada ruux ee riixaya tareenka caadiyeenta xidhiirka dowladaha carabta ay la leeyihiin yuhuudda waxayna doonayaan inay howshaasi soo afjaraan oo ay ku guulaystaan ka hor inta aanay dhammaan muddaxileedka taraam ee ku eg bisha janawari laba kun koob iyo labaatanka sidaas darteed waa mid cad in ugu horreyn uu bombeyo doonayo in uu u adeego marka hore madaxweynihiisa heer uu gaaro in loo dhiso taallo lagu xusuusto ama la guddoonsiiyo biladda nobel marka labaadna wuxuu doonayaa inuu bilaabo ololaha ay macquulka tahay inuu kula tartamo joe baiden xilka madaxtinimada maraykanka afar sano kadib marka wuxuu doonayaa in arrinkan uu sumcad ku helo si damaca uu leeyahay ugu gaaro siyaasadda maamulka maraykanka intii ay joogeen trump iyo bombeyo waa siyaasad taageero iyo hilba u ah yuhuudda gaar ahaan garabka midig ee fog inkastoo qadiyadda taageerada yuhuudda ayba ka mid tahay waxyaabaha aan isbedelin marka laga hadlayo siyaasadda maraykanka waxa isbedelana ay yihiin oo keliya qaabka loo meelmarin lahaa siyaasaddaas oo keliya sidaas darteed waxaa la filayaa in tareenka caadiyeynta xidhiidhka lala yeelanaya yuhuudda uu sii socon doono xitaa wakhtiga madaxweynaha la doortay ee jo biden عمله حتى في عهد الرئيس المنتخب عند عندما يستلم بايدن عندما يستلم مهامه dowladda maraykanka gaar ahaan maamulka donald trump ayaa juhdi ballaaran ku bixinaya ka hor inta aanay ka guurin xafiiska aqalka cad in maamulka ala sacuud ay si toos ah ugu qanciyaan in uu shaaciyo xiriir toos ah uu la yeesho maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ah ee falastiin trump iyo wasiiradiisa arrimaha dibadda ayaa ku rajo weyn in tallaabooyinka ay isugu xirayaan maamulka khaliijka iyo kan yuhuudda ay u horseedi karto in afar sano kadib ay dib isugu soo sharaxaan doorashooyinka madaxtinimada ee maraykanka ayna ku helayaan taageerada yuhuudda iyo ameerikaanka kale weliid al cumari ayaa tilmaamaya in ay suuragal tahay in doorashooyinka soo socda ay jamhuuriyiintu soo sharaxayaan meeg bombiyo sidoo kalena uu bombiyo doonayay in madaxweynihiisa uu helo biladda nobel biis barays sababo ku aadan kaalinta uu ka qaatay in maamullo carbeed uu si toos ah oo muuqata ugu xiro maamulka yuhuudda
waxa ugu muhiimsan marka laga hadlayo kulanka ay yeesheen netanyahu kohin bombeyo iyo bin salmaan waa inaan kala furfurnaa warka uu shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga kaas oo ah in sacuudigu uu ogol yahay inuu caadiyeeyo xidhiidhka uu la leeyahay yuhuudda haddii la damaanad qaadayo xuquuqda falastiiniyiinta hadalkan ma ka turjumaya marka xaqiiq loo hadlo ruuxda iyo falsafadda heshiiskaee carbeed mise waxaan u aqrin karnaa qaab kale si la mid ah hadalkii ay imaaraadku shaaca ka qaadeen bil iyo bar ka hor markii ay heshiis buuxalo galeen yuhuudda ee ahaa inay ku guulaysteen in yuhuudda ay ka hor istaagaan in netanyahu uu dhul ka mid ah daanta galbeed uu ku darsado dhulka yuhuudda ee uu maamulo marka hadalkan ka soo baxay sacuudiga wuxuu u muuqdaa un mid ay ku ilaashanayso wakhtigeeda inta uga hartay waxaa jira heshiis caadiyeen toos ah oo u dhexeeya yuhuudda iyo sacuudiga waxaana hadda jirta daaqad furan oo u dhexaysa yuhuudda iyo sacuudiga ka hor inta aan ballagaarin labaatanka janawari waxaana sida sahlan ee arrinkaas uu ku dhacay aad ugu sacabtumaya netanyahu iyo bombeyo
dowladaha imaaraadka carabta albaxrayn iyo suudaan ayaa waxay si toos ah dhowaan ugu dhawaaqeen inay caadiyeeyeen xiriirka ay la leeyihiin maamulka yuhuudda maamulka ala sacuud ayaana hadda wuxuu u muuqanayaa inuu ku faylayo dowladahaas iyadoo xilli horeba maamulka ala sacuud muujiyey in uusan culaas u arkin inuu heshiis buuxa la saxiixdo maamulka yuhuudda culimmada muslimiinta iyo hogaamiyaasha ummadda ayaa ka digaya tallaabooyinkan waxayna ugu baaqeen muslimiinta gaar ahaan dhallinyarada in ay ka dhiidhiyaan tallaabooyinka lagu doonayo in maamulka yuhuudda loogu aqoonsado in ay iyagu leeyihiin dhulka muslimka ah ee falastiin oo ay gumaysi iyo gardarro ku qabsadeen
السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa mid ka mid ah hogaamiyaashii mucaaradka ee dalka suudaan oo lagu magacaabo assaadiq almahdi ayaa toddobaadkan ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta kadib markii uu ku dhacay cudurka coronavirus haddaba waa kuma hogaamiyahaas qaabcinkee ayuuna u dhintay warbixin ku saabsan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya waxaa dalka imaaraadka carabta ku geeriyooday hogaamiyihii xisbiga qowmiga ah ee al umma kaasoo ka mid ah axsaabta mucaaradka ee dalka suudaan kadib markii uu ku dhacay cudurka coronavirus assaadiq almahdi oo marna soo noqday ra-iisul wasaaraha dalka suudaan ayaa ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta oo uu maalmihii u dambeeyey u joogay safar caafimaad maadaama uu asiibay cudurka coronavirus xubno ka tirsan xisbiga uu madaxda ka ahaa iyo qoyskiisa ayaa xaqiijiyey geerida almahdi maalintii shalay oo khamiis ahayd waxaana lagu wadaa in meydkiisa la keeno dalka suudaan si loogu aaso magaalada uu ka soo jeedo marka laga hadlo taariikhdiisa wuxuu sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo shantii ku dhashay magaalada umudarmaan halkaasoo uu ku soo qaatay waxbarashadiisa waxaana arrimaha siyaasadda uu ku lug yeeshay waqti fog oo ka mid ah noloshiisa xilalkii ugu weynaa ee uu soo qabtay ninkan waxay ahayd inuu mar noqday ra-iisul wasaaraha suudaan ka gadaal markii kacdoon shacbi ah talada looga tuuray nidaamkii jacfar nambiiri balse xilka ra-iisul wasaaraha wuxuu hayay oo keliya saddex sano waxaana ku dhacay afgembigii milatari ay talada kaga tuureen hogaamiyeyaashii kooxda jabhadda islaamiga ah ee uu hogaamiyahooda ruuxiga ahaa xasan adturaabi saadiq almahdi ayaa noqday ra-iisul wasaaraha xilkiisa waayey dalkii uu madaxda ka ahaana laga eriyo waxaana si qarsoodi ah uu kaga cararay dalka isagoo degay waddanka eritereya halkaas oo uu kasoo bilaabay olole ka dhan ah kooxdii la wareegtay talada dalka suudaan kunsagaalboqolsagaashaniyo-sideedii wuxuu saadiq almahdi ugu baaqay dhallinyarada reer suudan inay isaga soo cararaan dalkooda oo ay yimaadaan eritereya si halkaasi uga dhisaan xisbi mucaaradsan hoggaanka cusub ee suudaan maadaama ay ku tilmaamaan dadka yaqaana taariikhda ninkan qof isbedbeddel badan wuxuu si qarsoodi ah magaalada jineefa sanadkii kunsagaalboqolsagaashaniyo-sideedii kula kulmay xasan adturaabi uu sadog u ahaa labada kun iyo sagaalka markii dalka suudaan ay ka bilowdeen kacdoonnada looga soo horjeedo nidaamkii xasan albashiir ayuu saadiq almahdi kusoo laabtay waddanka isagoo bilaabay olole ballaaran oo ugu xusul duubayay inuu talada la wareego wuxuu mideeyey kooxihii mucaaradka hase yeeshee durbo waxaa soo baxay khilaaf hor leh isaguna wuxuu dalbaday in la qabto doorashooyin wakhtigooda kasoo hormaro oo lagu dooranayo hogaamiye matala mucaaradka inkastoo halgankiisa uu ku doonayay maamulka uu dheeraa haddana tan iyo markii uu ra-iisul wasaaraha noqday ma jirin wax xil ah oo uu ka qabtay dowladda suudaan wuxuuna ahaa oo keliya hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee xisbiga al ummah ilaa ugu dambeyn uu ku dhaco cudurka koronafirus una geeriyoodo cudurkaas
السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا قرة waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay xasan sheekh maxamuud oo mar soo noqday madaxweynaha dowladda federaalka iyo toddobaadkan maqaal uu qoray wuxuu dowladda maraykanka kaga codsaday inaanay ciidamadeeda kala bixin dalka soomaaliya xilli saraakiisha maraykanka iyo warbaahinta dalkaasba ay baahiyeen warar la xidhiidha in maraykanka uu qorshaynayo in ciidamadiisa uu kala baxo dalka soomaaliya maqaal uu qoray madaxweynihii hore ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud laguna baahiyey wargeyska coronavirus ee laga leeyahay dalka maraykanka ayuu kaga hadlay dhinacyo badan oo ku aadan siyaasadda soomaaliya arrimaha ethoobiya iskudayada lagu doonayo in ethoobiya lagu hosgeeyo dalkan iyo sidoo kale go-aanka maraykanka ah in ciidankiisa uu kala baxo soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegaya in iskudayada uu wado abay axmed ee lagu doonayo in soomaaliya lagu hosgeeyo ethoobiya ay ku dhammaan doonto fashil maadaama uu sheegay in shacabka soomaaliyeed cadaawad kala dhexayso ethoobiyaanka sidoo kalena dalka ay ka howlgasho jamaaco jihaadi ah oo ah xarakat al-shabaab almujaahidiin sida ka muuqata maqaalka xasan sheekh maxamuud dhib uma arko in jaanibka siyaasadda iyo dhaqaalahaba ay ka midoobaan ethoobiya iyo soomaaliya balse wuxuu sheegayaa in arrinkan uu ka muuqdo deg deg loona baahan yahay in laga dhaadhiciyo shacabka soomaalida inkastoo uu sheegay in dowladaha caalamka gaar ahaan maraykanka ay taageersan tahay inay isku milmaan ethoobiya iyo soomaaliya haddana wuxuu sheegayaa in khatarta arrinkan la dareemay markii abay axmed uu si toosa u shaaciyey in iskaashiga dhaqaalaha uu keeni doono in geeska afrika ay ka soo baxdo hal awoodood oo ah ethoobiya taas oo ay ku hoos jirto soomaaliya mar uu ka hadlayay in soomaaliya aanay diyaar u ahayn in la hoosgeeyo ethoobiya ayuu u sababeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu ku tilmaamay inay noqotay awoodda jihaadi ee ugu weyn qaaradda afrika siyaasad ahaan dowladda soomaaliya way kala qaybsan tahay waana mid taag daran halis ballaaran ayaana uga imaanaysa dhinaca jihaadiyiinta taas oo keenaysa in dowladdu aanay si wanaagsan uga faa'iidaysan isdhammaystirka haatan ka socda gobolka ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud isdhammaystirkana wuxuu dabcan u duurxulayaa in soomaaliya si toosa loo hoosgeeyo ethoobiya isagoo sii wada maqaalka uu qoray wuxuu xasan sheekh maxamuud sheegayaa in fulinta ajandaha lagu midaynayo soomaaliya iyo etoobiya uu keeni doono kala qaybsanaan horleh oo gudaha ah sidaas darteed xilligan looga baahan yahay dowladda federaalka inay xoogga saarto dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar uu ka hadlayay taagdarida dowladda federaalka iyo awoodda xarakat al-shabaab almujaahidiin ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud sida tan labada kun labiyo tobanka markii aan gutay dhaarta madaxtinimada xarakada al-shabaab waxay gacanta ku haysay magaalooyin waaweyn oo ka mid a soomaaliya xukuumadeyda iyadoo taageero ka helaysa maraykanka waxay ku guulaysatay inay hubayso ciidamada soomaalida oo ay dhisto guuto ciidan oo loogu magacdaray danab taas oo ka barbar dagaalamaysa ciidamada midooda afrika hadda xarakada al-shabaab waxay nidaam maamul oo fadhiya ka hirgelisay muqdisho qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya iyo deegaano dhaca xuduudda ay soomaaliya la wadaagto kenya iyo etoobiya inta aan laga fekerin ka hor xiriir qoto dheer oo ay soomaaliya la yeelato waddamada deriska ah waa inay dowladdu la wareegtaa deegaanada xuduudda ah iyo dhulka ay ka taliso xarakada al-shabaab ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud wuxuu intaa ku daray soomaaliya waxaa ku sugan ciidanka ugu badan ee maraykanka ka jooga waddan dhaca afrika marka laga soo tago naijer iyo jabuuti laakiin toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay warar sheegaya in maamulka trump uu ka fakarayo in ciidankiisa oo idil uu kala baxo soomaaliya waxaa intaa dheer in dowladda federaalka iyo amisom ay ka gaabiyeen howlgalladooda ka dhanka ah xarakada al-shabaab isla xilligaas al-shabaab waxay soomaaliya iyo kenya ka fulinaysaa boqolaal howlgallo ah januari labada kun iyo labaatankana waxay xarakadu weerartay saldhigga mandhabey ee gobolka laamu ee dalka kenya halkaas oo ay ku dishay ciidamo fara badan oo isugu jira maraykan iyo kenyaati ayuu leeyahay xasan sheekh maxmuud xasan sheekh maxamuud oo hadda ah musharax u tartamaya xilka madaxtinimada ee dowladda federaalka ayaa muujinaya cabsida uu ka qabo in ciidamada maraykanka isaga baxaan soomaaliya wuxuuna dowladda maraykanka kula talinayaa inay ka fikirto arrinkaas ka hor inta aanay go'aan qaadan waxaa waajib ku ah maraykanka in xoogaa uu ka fakaro tallaabada uu ciidankiisa kagala baxayo soomaaliya taasoo dhiirigelin u ah jamaacadda jihaadiga ah oo uu ula jeedo xarakada mujaahidiinta al-shabaab saddexdii sano iyo barkii lasoo dhaafay ayuu xasan sheekh maxmuud madaxweynihii hore ee dowladda federaalka wuxuu sheegayaa in iskaashiga dowladda federaalka iyo maraykanka uu ku koobnaa oo keliya dhanka amniga taasoo keentay buu yidhi in maraykanku indhaha ka laabto cadaadiska ay dowladda federaalka ku hayso hogaamiyaasha mucaaradka ah iyo cid weliba oo ka hor timaada siyaasaddeeda iyadoona xasan sheekh maxamuud arrinkaas uu ku tilmaamay mid burburinaya dimuqraadiyadda iyo dhisidda dowlad wadajir ah sida uu hadalka u dhigay maqaalkan uu qoray xasan sheekh maxamuud maraykankana uu kaga codsanayo inay sii joogaan soomaaliya sidoo kalena uu kaga digayo in lasoo dedejiyo qorshaha etoobiya ku doonayso in si toosa soomaaliya ula wareegto wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dowladda maraykanka ay qiratay in sarkaal sare oo ka tirsan si ayada maraykanka looga dilay howlgal militari oo ka dhacay soomaaliya sarkaalka lagu dhawaaqay geeridiisa oon la shaacin magaciisa ayaa la sheegay inuu dhaawac halisa ka soo gaaray howlgal militari oo ka dhacay soomaaliya ugu dambaynna ay keentay inuu u geeriyoodo dhaawacaas guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillah assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته للسود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود